macadka shamsudiin oo ku yaala magaalada kismaayo ayaa munaasabad qalinjibina u qabtay dufcadii koowaad oo dhammaysatay barashada culuumta kala duwan munaasabadda waxaa ka qaybgalay maamulka macadka waalidiin bahda waxbarashada iyo mas-uuliyiin kale maamulaha macadka shamsudiin cabdulaahi bashiir ayaa ka waramaya marxaladaha ay soo mareen ardayda
waxaa weeyahay ardayda qalinjibinaysa waa arday saddex iyo labaatan arday ah intaas aan soo wadnay macadka runtii maxaan ku dhahay xaalado kala duwan iyo marxalado badan baan soo maray ha ahaatee innaba ha yaraatee wax cajsi ahaa ama dadaal xumo ahaa ama macalimiin hadday tahay arday hadday tahay oo nagala ma aysan jirin si wanaagsan oo bilba bil ka dambaysa iyo sanadba sanadku ka dambeeyo ka qiimo badan hami sare dadaal ayaan runtii maxaan ku dhahay aada u soo dareemaynay haddana inaan halkii ka sii wadno oo ardaydan maanta qalinjibinaysa saddex iyo labaatanka ahaa arday ka badan dufcooyinka ku soo xiga arday ka badan iyo ka badan iyo kumanaan iyo boqolaal wa arsalnaahu ilaa mi-ati alfin aw yaziiduun inaan gaarsiino intii ilaahay xayaatadnada naftaadana ay joogto inaan ardaydaas soo saaro oo aan wakhtiga annaga iyo cimriga annagaba ku bixinno saan bini aadan xayi aha oo nool oo aqoontii diin iyo maadiba ka dhisan waxaan u taagannahay waa intaas xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa si wadajira u bogaadiyey macadka iyagoo oo ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan waxbarashada kuwa inka dambeeyana waxaan ka rajaynaynaa inay ku daydaan kuwa ka horeeya adinkana aad dadaashaan hadee sii gaartaan waxbarashada heerkeeda ugu sarreeya ama inta aan laga maarmaynin eed gaari kartaan oo karaankiina ah ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuuna gaarsiiya sidaasan oo nagu jecelnahay waxaan idinkula dardaarmaynaa oon annaguna aan idinka mid nahay inaad si quman wax u barataan qur-aanka si quman u barataan culumta sharciga si quman u barataan maadiga si quman aad u barataan aad ku tala gashaan xaqiiqo inaad imtixaam ku gashaan aad ku tala gashaan xaqiiqo inaad shahaado ku qaadataan aad ku tala gashaan xaqiiqo inaad xubintiinna ku goosataan macadka shamsudiin oo ku yaala magaalada kismaayo ayaa wado dadaallo uu doorkiisa uga qaadanayo horumarinta waxbarashada jiilka soo koraya